gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka puntland xuseen ya yaasiin xaaji deeriye ayaa shabakada wararka ciyaar dotcom waxaa ka weydiisay intii ay ku joogeen magaalada buuqle xarunta gobolka caan isaga iyo waftiga hogaaminayay waxyaabaha u qabsoomay safarkooda iyo cidda ay asarkeen kusoo dhawow xaaji shabakada wararka cigaar dot com
bismi illahi raxmaan iraxiim anagu maalintii aan ka soo baxnay garowe oo bisha ay ahayd afar iyo labaatan oo saddex iyo labaatankii ka dhacay dagaalka buuxoodle markii aanu soo baxnay waxaan soo maray gobolka mudug degmada gaalkacyo halkaas oo aan cusbitaalka maaragtay aan u baneynay in dhaawaca ka dhacay meeshaas lagu lagu daweeyo ayaan cusbitaalka u baneynay laba cusbitaal oo kamid a midna u yahay cusbitaalka dawladda midna u yahay cusbitaalka dhagacade labadaba in wa laga yarata dhaawaca markii aan iska afgaranay oo halkaas aan dabcan habeen ahaantiiba waa soo dhaafnay halkan markaanu nimo waxaanu nimi runtii dagaalkii ka dhacay dawladda itoobiya shacabka shacabka reer boqole oo sidii weli u cakiran oo dadkii maaragtay dhamaantiiba dibadda uu ku maqan yahay u qaxay ciidamadiina ay weli meeshii gaaswareegayaan sidaa markaa markiiba waxaanu shir deg dega la yeelanay saraakiisha wadatay ciidanka etoobiya waxaanu ku isku afgaranay inaanu markiiba maaragtay ay nabad in la yeesho run ahaantii wax badan iyadu waxay noo sheegeen in gaadi uu ka maqan yahay hub uu ka maqan yahay dawladda etoobiya shacabka reer boodana hub iyo gaadi iyo lacagba ay ka maqan tahay intii ay waxay dhahaan intii iyada anagu waanu haynaa intii nii noo keena wayna yidhahdeen halkaas waan markaa wariyihii tabagalay aanu soo wadanay dhammaan wixii hore laga kacay laga laga furtay ciidamada etoobiya jooga meesha dagaal ka dhacay markii aanu hubkii ku celinay iyaguna waxay run ahaantii si fiican bay yeeleen waxay iyaduna diyaariyeen inay yidhahdaan hubkiiya gaadiidka waa sii deynaynaa intii aanu ahay aanu sugeynay ayaa warar kaloo dheeraadan lagu soo tuuray oo laleeyahay ciidamada etoobiya dadkii ka qabanayaan oo waxanayaan qac labaad baa halka hadda markii dadkaa kaga bilowday shacabinimadii ayaanu tobankii habeenimo waa u tagnay isla markaa inaan waxba ka jirin ayaan ogaanay subaxi waxaan isu keenay dhammaan dadka reer buuhoole oo ah culimada iyo isimada iyo odayaasha iyo dadweynahaba iyo etoobiyaankii halkaas ayaynan ku hawelsinay wax nuxur badanna waa la isdhaafsaday halkaana nabad ayaa lagu guddoonsaday ilaa haddeerto waxaanu sugaynaa qalabkii iyo wixii ay ka hayeen shacabka oo ay ballan gaadeen si degdegan ay keeni doonaan insha allah ilaa barina in iskusoo dawadawado ayaa keenaynaa halkaa intaas ayaanu ka qabanay dhammaan dadkiina waanu soo celinay oo waxaanu u sheegnay in nabada jirto waxaanu kala odolabnay in aanu mataqaana dhaawici halkan markii laga aanu ka qaadnay ayaanu halka dasi aanu bixinay u sheegnay oo tilmaanay meeshay ku arwaxinayaan gobolka mudug dad badan oo diyaar uga haya ambalaasyo badanna aan xagga ugu badananay iyadana sidaa ayay nagu dhaafeen talabaad waxaanu qabanay waxaanu la hadalnay victros waxaanu ka dhishaynay in dhaawaca iyo dhimasho badan anagu markii hore waxaanu ka keenay ugu yaraan dawo garowe dawo waxaanu ka ka keenay aada fara badan oo ku filan wixii dhaawac ayaamahaas jira iyo wixii xanuunaba ayaanu keenay kadibna waxaan la hadalnay vicros waxay marka in wax ka dhacay meesha ayaan la socodsiinay iyo tabka dabadeedna waxaanu soo gaaday afartan bokis oo waaweyn oo hal tan oo duwa ayaanu soo soo gaarsiisay i c r c ayaanu soo gaarsiisay gobolka mudug halkaas oo aynu aanu u dirnay gaari lankulusana oo soo gelgiyay dabadaas galabtana ayaanu ku wareejinay cusbitaalka agaasima cusbitaalka buuhoole dawadii dhamaan ayaanu galabtana ku wareejinay waxaanu kaloo galnay in magaalada dee aan abaabulkeeda aanu wax ka qabano oo si aan mar dambe loo qaxin ciidamada aanu wixii cagaba iyo wixii aanu aanu siin karaba aanu siino say difaacaan dalkooda dawladdana aanu uga raadicino in cidda kusoo diisha de sidii lo- looga hortegi lahaa taasna aad baanu sii taxalujinay waxyaalaha un baa noo shibsamay wixii kale ee ahaa kan hadda waanu ku daba jirnaa alaabta sigideeda iyo amniga sigidkiisa iyo wixii kale ee aanu qaban karnaba waa qabanaynaa dee intaasaan ilaa hadda noo kursoontay waana insha allah waana dadaal dadaal dheeraadana waanu waana ku jirnaa aka aka gudoomiye kaxogaan inta aadan ka bixin arrinta ugu badan dadka isweydiinaya waxay tahay dowladda puntland xilligan waxaa timaadeen xilli xaasxaasiya oo aad og tahay in dhinacan deegaanka werar colaad ay ka taagan tahay dadkuna waxay isweydiinayaan xilli ma ayaa dowladda etoobiya ay hubkii ama wa- qalabkii hayeen ay soo wareejinayaan xilli ma idiin qabteen maxaase dowladda etoobiya xiriirka puntland ka dhexeeya ay idinku waasideen
run ahaantii xilli noomay qabana waxay leeyihiin saaka marka hore waxaa idhahna kicinaba waa laydin keenayaa de waa wakti un waxaa weyaan waa taqaana dowladda etoobiya tiiskooda baa la yidhahdaa waa dadka iska cagusoo waxbama keento aniga quraeeda maalintii hore ee alaabta nalaga sameeyey sidaas oo kale ay noo karkabadeynay noo karkabadeynay haddana anana kabarkabadii baana ku wadnaa si degdega inay wixii u bixiyaan oo ay ballanka ay kalen ay ka baxaan marka waxa weeye de wakti namay qaban laakiin waxa weeyaan de waxaanu saaka isku isku wareynay marka ilaa beriba waxayna soo gaarsiiyaan anagu diyaar baan u nahay iyadana waa kasugin En- sh- en- maxaa Eh, jira- tan- su-aasha la isweydiinaya intaan kaa dhex galo waxay tahay en, safarkiina aada hogaaminayso en, puntland waa waftigii ugu ballaarnaa ee kasoo jeeda deegaanka buuhoodle ama waxaa tahay guddoomiye ku-xigeenkii labaad ee baarlamaanka wasiiraha kula socda xildhibaanaha kula socda dadku waxay is leeyihiin qaarkood ku macnoonayaan waxay u yim- u yimaadeen curyaamiyaan siyaasadda s c ama ay ka wada deegaankan en, buuhoodle ilaa dhinaca en, gobolka sool dadka siyaasadda neliya qaarkood saasay sheegayaan taa maxaad kaga jawaabtaa xaaji
ni horta anaga waxa weeyaan nimankaas wax curyaaminaiyo waxay wadaan toona maan arag runtii anaga dadka waxaanuna reer boole curyaamintooda iyo mataqaanaa caadadooda niman bay isku maaragtay isku program anaga ma nihin programkoodana anaga wax uu yahay war uma hayno iyagana inaanu mataqaanaa aanu ma- aanu aan- aanu curyaaminayo inaanu wax ka qabsano mina anagu waanaan socon waxaan u soconaa anagu inaanu dadka iyaga reer puntland ama sooma ama reer boole ama dhulbacante aanu wixii aan la qaban karo la qabano ayaanu u nimi anagu nimankaas mataqaanaa dee waxaanu naga dhexeeyaa ma jiraan waa mubaandinimadan baa naga dhexaysa xaaji en, adoo mahadsan dadka kale en, waxay is aragteen isimada runtii iyo waxgaradkaba iyo culimadaba kulamaad la yeelateen fara badan runtiina aad baa laidiin soo dhaweeyey oo dadka waa is aragteen en, haddii dhinacan aada etoobiya aada xidhiirkii dowladda puntland iyo wanaagsan yahay dadkiina nabad aad kala shaqayseen haddii shacabkii kale dhinacan somaliland kasoo gasho war soo qaado oo dhinacan en, en, ileen waa- haddii dhacdo ifan taan idinku maxaad ka yeedaysaan maamul ahaan
anaga de waxa weyaan maamulkeyga waa runtu qaadan maayo wixii ay weerar ah bud in lagu soo qaado iyo waxa weeyaan diyaar waxaanu u nahay inaanu difaacno waxaanu diyaar u nahay oo u joognaa meesha dee anagu runtii daandaansan mayno laakiin hadday daandaansi nagu soo dansadaan isna waa difaacaynaa wixii aan waa- waa- waa la dagaalamaynaa En, xaaji waxaa sheegtay in hay-adda red cross ee salagood yahay magaalada gaalkacyo en, ay soo gaarsay deeq dhawaa deeqdan sidee u maareynaysaan maxaase ugu tala gasheen ka maamul ahaan
walahi aanu de daawadata waxa weeyaan dhakhtarka ayaanu geynay wixii bukaan ahaa anagu mataqaanaa meel kaloo aanu geynayna ma jirto dhakhaatiir dawladda ushaqeysay iyo dad fara badan ayaa cisbitaalka kusugan iyagaa qorsha u sameeya iyagaana mataqaanaa dad ku daweeya annagu mataqaanaa meel aanu mataqaanaa wax dheeraad aanu aanu ku samaynaa ma jirto waxa weeyaan dhakhaatiirta ayaa aanu gacanta u geleynay oo kuwa aanu ku wareejinay